Hadalkiiga waayeelkii iga horreeyey wasiiradii iyo xildhibaankii baa dhameeyey in yar baan ugu noqonaya anugu kow qodobka koowaad waxa weeye horta waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer taleex ee soo dhaweeyey ciidamada marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa ciidamada qaranka ee aqbalay dadka u yeedhay inay u tagaan taasina waa ta labaad ta saddexaad waxaan u ducaynayaa nimankaa iskaga tego oon leeyahy mar dambe ha ku soo noqonina dadkaasi wuu tashaday annaguna maanta taladoodaanu tixgelinayna inta maanta ka ka tagtay halkay joogaan iyo halkay mareen intaba waa garanaynaa waxaanu u diidnay inaanu midna eryanno midna ka daba tagno midna waxyeello waa waayeelnimada somalilan kusoo caanomaashay waxaanu ka codsanaynaa dadka yaga fidnadii ay dhex dhigeen inaanu ka dhex qaadno oo reer taleex wixii dhibaato ay iyagu u geysteen iyo boogihii inaanu dhayno ayaa ciidamada qaranku u tegeen cid dambe oo aanu uga dulqaadanaynaa inay dadka iyaga afka isu gelisana ma jirto ciidanka qaranku wuu fadhiyayaa xuduudihiisi uu jooga cid uu marti uga yahayna ma jirto cid uu fasax uga qaadanayaana ma jirto waxaan leeyahay nimanka international community-ga ee gobollada sool iyo sanaag bari inta badan disbuyuudka ku hayay waxaanu leenahay nimankii beenta idiin sheegi jiray saaka halkay joogaan waa garanaysaan beentii ay idiin sheegi jireen ay odhan jireen meesha waa laysku hayaa dhibaataa ka jirta yaan la imanin wixii ay akhriyi jireen way dhammaadeen beesha caalamka united nationka hadday jaamacad carbeed tahay hadday tahay midowda africa hadday tahay dowladda etoobiya ee aanu saaxiibka nahay dhammaantood waxaanu sheegaynaa inay dadkii deegaankaa lahaa u yeedheen ciidamada annaguna aanu sidaa xildhibaanadoodii ku nahay iyo wasiiradoodii wax dhibaatiina aanay ka dhicin cid odhan karta cid baa tagtayna ma jirto annagaa geynay ciidanka nabad buu ku tegey waayeelkaa u yeedhay halkaasuu sidaa ku fadhiyayaa ciduu cabsi gelinayo ciduu duulaanku yahay ciduu dhibaato u geysanayo wanaag iyo nabad iyo horumar baanu wadnaa yurubiyan komishanka iyo u n-kana waxaanu ka codsanaynaa mucaawinadii saddex iyo labaatankaa sannadood gobollada ka maqnayd ee ay lahaayeen waa disbute maanta nabadii waa way taallaa khilaafaadka yaryar ee habaarqabayaashii kaga tegeenna waa xallinaynaa waxaanu u baahan nahay inay iskuul helaan inay caafimaad helaan inay biyo helaan nabadda aynu iminka u baxayna ee ciidankuna ka howlgalay in la xoojiyo oo ay noqoto mid midho dhala waxaanu ka codsanaynaa wixii reer nebi aadaneenna maqlaya wixii dalkaasi lahaa ee ka maqnaa inay si toosa dowladda somalilan usoo mariyaan kadibna ay nabadaasi noqoto mid wada dhasha oo geeska afrikana wax tarta dowladda soomaaliya ee ololaysana ka hortagta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu